subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan looga hadlayay ka qaybgalka mujtamaca soomaalida ee arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee ohio kulanka waxaa soo abaabulay somalikan oo ah hay-ad u ololeysa horumarka soomaalida ohio kulankaasi waxaa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo somalis in the twin series an ohio oo ay qortay rofesor stephen chambers oo ka shaqaysa machadka trinity ee ku yaala magaalada hartford ee gobolka connecticut ee dalkan maraykanka kulankaasi ayaa waxaa warbixintan nooga diyaarisay wariyaheena caashe ibraahim caashicuud jibriil cali ow maxamed oo daraasaadka afrikaax ka dhiga jaamacadda ohaayo islamarkaana ka mid ah dadka soo abaabulay kulanka ayaa ugu horreyn iiga warramay dadka madasha isugu yimid kuwa ay yihiin kulankan waxaa yimid dad ka socda senadka maraykanka congresska maraykanka waxaa kasoo qeybgelaya qolyihii matalayii gobolka oo state houseka joogay oo wakiiladii gobolka senataradii gobolka city councilkii columbus intiisi badnayd foundationada iyo qolyaha lacagaha ku bixiya horumarinta bulshada jaamacadaha dad ka socda jibriil ayaan mar kale weydiiyey waxa ay soomaalida magaalada colombos uga dhigan tahay kulankan lagu soo bandhigay buugga ay gabadhan brofesaradda ah ka qortay isbarbardhigga ku saabsan soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah ee gobolka minnesota iyo kuwa magaalada colombos magaalada colombos tusaale ahaan waxay u qaybsan tahay waa hal meel ah oo toddoba qof baa laga soo doortaa qof walboo ka mid ah hal milyan oo qof buu cod ka raadsanaya minneapolis saddex iyo toban xaafadood bay u qaybsan tahay qofkiiba xaafad baa soo dooranaya soo dooranaysa marka kala duwanaanshahaas in la bedelo ayaan ka shaqaynaynaa annaga soomaalida ah dadkii nagala shaqayn lahaa baan tabcanaynaa hadda oo kasbanaynaa soomaalida ku dhaqan magaalooyinka minneapolis iyo st paul ayaa xubno firfircoon oo muuqda ka ah bulshooyinka kala isirka ah ee gobolka minnesota degan taasoo waayadii u dambaysayna isa soo taraysay jibriil ayaa sababeynaya waxa soomaalida magaalada colombos ka hortaagan inay sidaa oo kala sameeyaan markay noqoto arrimaha bulshada kasoo qaad lahaanshaha guryaha ohaayo iyo minnesota waxaa horeysa soomaalida joogta ohaayo oo ama ha ahaato in guryuhu halkan raqiisan yihiin ama sabab kalaba siyaasadda laakiin soomaalida ohaayo aad bay u dambeeyaan minnesota waxay leedahay qof ilhaan oo loo doortay stateka waxay leedahay cabdi warsame oo loo doortay city councilka waxay leedahay school boardka dad ku jira sababtuna waxa weeyaan nidaamkiibaa u sahlaya oo u ogolaanaya inay dadkaasi tartamaan inay guulaystaan labadaba haddaba qoraaga buuggan magaciisu yahay somalis in the twin series and colombos amaba soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo colombos brofesor stephen chambers oo ka shaqaysa machadka trinity ee ku yaala magaalada harford ee gobolka connecticut ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxa ku dheliyey inay qorto buuggan
and I also study urban politics and racial and ethnic politics.
waxaan ahay brofesor dhinaca cilmiga siyaasadda ah waxaan sidoo kale bartay siyaasadda magaalooyinka iyo tan isirka iyo qowmiyadaha marka waxaa laygu tababaray jaamacadda ohaayo waxaana shahaadada jaamacaddan ka qaatay dabayaaqadii sagaashameeyadii kadib waxaan halkan ku soo laabtay sannadkii laba kun laba iyo tobankii waxaanan u imid in aan sameeyo baaritaan ku saabsan bulshada madow ee magaalada colombos waxaanan dareemay inay jirto isbeddel muuqda oo ay halkan soomaali timid waxaa markaa i xiise geliyey xilliga ay yimaadeen waxa ay u yimaadeen iyo sidoo kale siyaasad ahaan halka ay joogaan kadib waxaan bilaabay inaan qoraal ka sameeyo sida uu yahay ka qaybgalka siyaasadda ee soomaalida waxaanan ogaaday in soomaalida ay kufaakac ku jirto marka dhinacyo badan la fiiriyo waxaana jiray waxyaabo u baahan in wax laga qabto waxaa jiray waxyaabo sahlan oo dadka ay siyaasaddu ka go'do ay samayn karaan si ay nolosha ugu fududaato soomaalida markaas ayaan go'aansaday inaan wax intii hore ka badan ka sameeyo labada gobol ee ay soomaalida dalkan maraykanka sida weyn u degan yihiin waa magaalooyinka mataanaha ah ee st paul iyo minneabolis ee gobolka minnesota iyo magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxaa hase ahaatee la sheegaa in soomaalida gobolka minnesota ay aad uga badan tahay tan ohaayo brofesor stefani ayaan weydiiyey haddii ay baaritaankeeda ku ogaatay tirakoobka saxda ah ee ku saabsan tirada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah iyo tan colombos waxaanay ku jawaabtay
In Columbus, it's estimated that between 30 and 45,000 Somalis live here.
soomaalida ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan lixdan kun colombosna waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan soddon ilaa iyo shan iyo afartan kun labada gobol qiyaas ahaan waa kuwo isku dhow xagga baaxadda magaalada colombos waxaa ku dhaqan dad gaaraya siddeed boqol soddon iyo lix kun marka la isu geeyo dadka ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ahna waxay gaarayaan toddoba boqol oo kun marka wax badan uma dhexeeyaan baaxadda dadka waxaan markaa ogaaday in xisbiga dimuqraadiga ay dhab ahaana ku guubaabiyeen soomaalida inay xubno muuqda ka noqdaan xisbiga waxay sidoo kale isku dayeen inay shaqaaleeyaan dad u carara xafiisyada iyo hoggaankaba taasina ma aha mid ka dhacday magaalada tan colombos waxaanan ku doodayaa inay tahay in taas oo kale ay ka dhacdo halkan colombos oo ay xisbiga dimuqraadiga u arkaan bulshada soomaalida ah codbixiyayaal lagu kalsoonaan karo bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka ayaa si kastaba ha ahaatee waxaa waayadan dambe uu walaac ka haystaa soomaalida dhowrka kun gaaraysa ee dowladda maraykanka sheegtay inay dib ugu celinayso soomaaliya haddana dhinaca kale waxaa muuqata inaanay ka rajo dhigin hankooda ah in ay bulsho muuqata oo go'aanadana wax ku leh ka noqdaan dalkan ay soo degeen aad ayay u mahadsan tahay wariyaheenna caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan buug ay ka qortay soomaalida gobolada minnesota iyo ohio rofesor stephen chambers oo wax ka dhigta jaamacad ku taala gobolka connecticut ee dalkan maraykanka